madaxweynaha dowlada koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaran iyo furay shirka koowaad ee garsoorka koonfur galbeed soomaaliya ogeykasi rasmiyan kufurume minka madaxtooyada ee magaalada baydhabo wasiirka cadaalada gudoomiyaga maxkamada sare agaasimaha madaxtooyada heer ilaalyaha guud ee koonfur galbeed iyo garsooryaalka koonfur galbeed iyo goobroog ku hay munaasabada furitaanka shirka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo hadal ku jeediya shirka iyo weybowsa bahda garsoorka iyo cadaalada use kala dardaarmay inuu bulshada koonfur galbeed soomaaliya yoon cadaalad falaan dowladnimada ay isugu yimaadeen dowlad sideedaba waxay ka bilaabataa cadaalad waxay ku dhammaataa cadaalad waxay ka bilaabataa garsoor waxay ku dhammaataa garsoor meel aan cadaalad iyo garsoor jirin dowladnimo ma ka bilaabato mana ka jirto marka sharafay ii tahay in maanta munaasabadan qiimaha badan iyo shirkan aan isugu nimaano bahdi garsoorka dowladda koonfur galbeed gobollada iyo degmooyinka kulli joogeen laysu keenay ay isugu yimaadeen oo dhowrka beri soconaya aadaan ugu faraxsanahay marka ugu horeyso soo dhowaada dadka ku yimid safarada gobollada kale ka yimid iyo degmooyinka kale shabeellada hoose iyo bakool iyo baayda kale ka kala yimid soo dhowaada xaruntii kumeel gaarka ahayd ee koonfur galbeed ku soo dhowaada intaas kadib runtii waxaa in hor yaalla waajibaad culus oo ilaahay hortiisa aada ballan qaadeen len kulana xisaabtamayo adduunyo aakharana leh labadaba oo fulinteeda adinka lainka rabo annaga oo mas-uuliyaddaas naloo igmadayna adinka aan mas-uuliyadda idiin saarnay oon idiin igmadnay oon idiin xil saarnay qofka madaxda ah wax walba asaga ma qabto laakiin waxaa waajibkiisa uu yahay xil kasta ciddii ku habbooneyd iyo ciddii u qaban lahayd inuu u xil saarto dad culummo ah aqoonyahan ah garsoor soo bartay imtixaan soo galay ku soo guulaystay yaad kulligiin wada tihiin waxa marka la inka rabo diintiina waa taqaanaan waxaa weeye in garsoor la helo nidaam iyo kala dambeynna uu ku shaqeeyo garsooraha iyo maxkamadaha iyo xeer ilaalinta dad isku xiran oo madax leh oo ilaa iyo guddoomiyihii maxkamad sare ilaa iyo xeer ilaaliyihii guud ilaa iyo guddoomiyihii gobolkii kii degmadii kii racfaankii kulli dad wada shaqayn leh oo isku xiran inay noqdaan midda labaada ugu muhiimsan waxaa weeye garsoorkii inuu noqdo garsoor lagu kalsoonaan karo oo dadkii shacabkii ay ku kalsoonaan karaan oo ay ku soo dhiiranayaan maxkamadihii inaysan ka cararine ay yimaadaan inuu noqdaa muhiima marka aadaan ugu faraxsanahay maanta kulankan inta nin walbaba goonidiisa loola hadli lahaa in si guud la isugu yimaado oo looga hadlo wixii qabsoomay iyo wixii aan qabsoomin iyo wixii u qabsoomi waayeen intaba looga hadlo